ardadan oo barata culumta kala duwan ee shareecada islaamka ayaa waxaa imtixaankan ay u fadhiisteen gudaha macadka ciiduruus farciisa magaalada dhuusamareeb waxaana imtixaanka daafuray gudoomiyaha degmada dhuusamareeb cabdiraxmaan cali maxamed guduqorow iyo shuuqbaledka dhuusamareeb sheekh cali nuur cilmi ugu horeyn sheekh cali nuur cilmi shuuqbaledka magaalada dhuusamareeb ayaa waxa oo markaasi ka hadlay daafurka imtixaankan isugu mahad celiya maamulka macadka ciidaruus waxaan joognaa macadkii macad ulcidaruus lilqiraa'aat waalculuum sharciya faraciisa degmada dhusmareebeed ee magaala madaxda gobolka maanta waxaa weeye xafladdii bilowga imtixaanaadka iftitaaxii imtixaanaadka weeye maanta dii ilaa yidhaahdo ardada oo dhan wiilal iyo gabdhaba waxaan u rajaynaynaa inay ku guulaystaan ilaahay idankiisa imtixaanaadka iyaga iyo inta kale oo iyaguna imtixaanaadka gelaya wadanka daafihiisao dhan ka wada gelaya waxaan kaloo rabnaa inaan soo dhoweyno maanta waxaana soo booqday oo maxadka soo booqday gudoomiyaha degmada dhuusmarabeed gudoomiye macalin cabdiraxmaan waa ku soo dhoweyneynaa maxadka waxaan leenahay gudoomiye soo dhowaaw maxadka waa maxadkaagii ardaduna waa ardadaadii waa intaad gudoomiyaha u ahayd waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala waxaad la jeceshihiinoo inay duruusta ay meel fiican ka gaaraan oo bulshada wax badan ka bedelaan oo jiilka soo socda ay wanaagga iyo wadada saxda ku hogaamiyaan in lagu gaarana waa rajaynaynaa insha allahu tacaala gudoomiyaha degmada dhuusamareebana duqa caasimada maal cabdiraxmaan cali maxamed geduqorow ayaa sheegay inka maamul ahaan ay taageerayaan goobaha lagu barto culumta diiniga ah isagoona ugu baaqaya wasaaradda waxbarashada galmudug inay taageero u fidiso goobaha lagu barto macadda diiniga ah oo kamid yahay macadka calidiruus marka waxaan dhihi karaa macaahidda ku taalla magaalada machadka ugu horeeya amase kuwa ugu waaweyn mid kamida weeye oo runtii hawshaas ku mashquulsan maadaama dadka hogaaminaya oo shaqadan u xilka saarano dad waxa ay ka shaqaynayaan garanaya ay yihiin oo culummadii maaragtay shareecada islaamka iyo qiraa'adka taqaanay ay yihiin aad bay runtii maaragtay hawshaas ay ugu ammaano yihiin marka hore waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin shaqadii aad meeshaan ka hesheen oo islaamkana u hayseen soomaalida u haydeen reer dhuusmareebeed iyo reer galmudug aad u hayseen ardadan maaragtay gabdhaha iyo ragga isugu jirta oo maaragtay da'yartaa oo maanta maskaxdooda in la tawjiihiyo u baahan aad meeshan ku tarbiyeynayseen oad ku hayseen oo dowladda iyo dadka islaamkaba ku matalayseen waa idinkaga mahad celinaa ilaahay sacyigiinna midka adduunya aakhira la mahadiyo ilahay idinkaga dhigo dadku waxay ka lumaan ama ka toosaan markay da'daan oo kale ay yihiin waxaan soo jeedinaa wasaaradda waxbarashada ee galmudug iyo dadka waxhaysto ama dalka jira ama dalka gudihiisa jooga ama dabadaba jira in macaahidda machadkan hadda aan joogno uu ka mid yahay meelaha shareecada islaamka ilmaha lagu baro dadka dhallinyarada lagu baro dadka lagu tawjiihiyo caqiidaha saxda ah oo sawaabka ummadda lagu barayo in la gacan siiyo la gacan qabto ay helaan dhul fiican ay ku shaqeeyaan ay helaan maaragtay qolal fiican iyo dhismayaal wanaagsan iyo qalabkii iyo agabkii wax lagu baro lahaay intaasba runtii oo laga gacan siiyo waa soo jeedina aad iyo aad macadka ciiduruus oo arday iskugu jira gabdhee wiilal ah ay ku bartaan culumta diiniga ah ayaa faracyo kala duwan ku leh deegaanada galmudug